دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa duqeyn waxay ku dishay suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka shishyahanoo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa toogtay qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka ah ee ku sugan oo dheegle askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka ayaa shalay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho qaarkood u diiday in salaada ay tukadaan iyadoo masaajidana ciidamo xoog ku galeen maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in xildhibaan iyaga ka tirsan uu ku dhacay cudurka corona dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka horyimaday amaro ay soo rogtay dowladda federaalka ah oo la xidhiidha in dadka guryahooda ay joogaan amaba ku xaroodaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada saakow ayaa loo soo gebagabeeyey dowlad diin ah oo muddo u socotay waddanka maraykankana waxaa laga bilaabay qodista xabalwadareedyo loogu talagalay in dadka karoonuhu xawliga u leynayo lagu aaso inta waa qodobadii war ku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dowladda maraykanka ayaa duqeyn waxay ku dishay suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay duqeyn ku dishay suldaankii beesha jareerweyne ee gobolada jubbooyinka suldaan cabbaas maxamed xaaji diyaaradaha duuliyaala-aanta ah ee maraykanka ayaa suldaanka madaafiic la dhacay xilli uu marayay duleedka deegaanka kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka suldaan cabbaas waxa uu ka shaqayn jiray xalinta arrimaha beesha dhexdeeda iyo weliba kuwa u dhexeeya beesha iyo qabaa'ilada kale ee oodwadaagta ama deriska yihiin muddadii uu xilka hayay waxaa lagu xasuustaa inuu juhdi badan ku bixin jiray sidii dadka deriska ah nabad ugu wada noolaan lahaayeen beeshuna horumar u gaari lahayd sannado ka hor isaga iyo koox kale iyagoo raashin ka qaybinaya deegaanka faanoole oo hoostaga magaalada jilib ayuu u warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaalka maalka ku manaystay ee kuwa kanna maalka ilaahay uu ka tiray ama uu beeliyey ummaddaas soomaaliyeed oo ilaahay xoolaha siiyey in uu xoolahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis ay ola baxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay oogu dhubaadaan sababtoo ay tahay wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuhu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartiis aad ola baxdo ilaahay baa ku beddelsiinaya war ninka xoolaha la siiyow waad imtixaaman tahay imtixaanka ilaahay ha kaaga guuleeyo sida aad adigu oogu guulaysan laheed dadaalkeeda iyo maaragtay juhdigeeda bixi ku bixi xoolaha jihaadka ku bixi xoolaha masaaqiinta quudi sidii aad oogu sifowdo wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasa sidaad u noqotid xoolahaada ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa oola bax qiyaamaha sidii maaragtay keed uu kaaga noqon lahaa intaasaan ku baraarujin lahaa ummadda soomaaliyeed oo meel kastoo ay joogto oo muslimiin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolaha siiyey in ay xoolahaas ilaahay dartiis ay ola baxaan ayaan fari lahaa anoo ka bilaabaayo naftayda aan hadda u taagannahay maraykanka ayaa si joogto ah u duqeeya dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana waxa uu durbaba sheegaa in duqaynta uu ku laayay madax ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab shishyahanno ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa toogtay qaar ka mid ahaa askarta dowladda federaalka ah oo ku sugna degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa naftu daysay ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo xeeladaysanaya ay ka soo toogteen meel u dhow halka ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si toosa iyo si dadbanba waxay u weeraraan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada la shaqeeya owdheegle waxay ka mid tahay meelaha shareecada islaamka lagu xukumi jiray ee ay dib ula wareegeen ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah laakiin waxaa xusid mudan intii ay joogeen inaanay nabad ku lidin oo weerare isdabajoog ah ay xarakada shabaabul mujaahidiin kala kulmayaan askar badana looga dilay kuwana looga dhaawacay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose askarigan oo la ohan jiray ibraahim kalay waxaa toogtay rag ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu gelayaa diiwaanka askar badan oo lagu dilay degmada afgooye afgooye waxay ka mid tahay meelaha weeraradaas dabajoogga ahi ay ka dhacaan dowladda federaalka ah ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho qaarkood shalay waxay u diiday in salaada ay dukadaan iyadoo masaajidana ciidamo xoog ay ku galeen dadka ku dhaqan degmooyinka qaarkood ayaa waxaa loo diiday in ay masaajidda galaan iyadoo shalna ay ahayd maalin jimco ah oo dadku cibaadada ay si weyn ugu diyaargaroobeen dowladda federaalka oo dhaqan gelinaysa awaamirta shisheeyaha ka soo baxday ee ah in dadku kala fogaadaan cudurka korona ee caalamka ka dilaaca awgii ayaa waxa ay qaaday tilaabo dad badan ka yaabisay masaajidka marwaas ee ku yaalla degmada xamarweyne jamaacadii ku sugnayd ayaa ciidamada ka taagroonaaday waxaanay ku tukadeen halkaasi salaada dadka ayaa la arkayay iyagoo takbiirta ku dhawaaqaya islamarkaasina argagax ku riday askartii soo weerartay
waa masaajidkii marwaas oo nin ciidan isku dayey inuu xidho kadib muslimiintii ayaa ku mudaharaaday waa kaa salaaddii kadib markaa lagu mudaharaaday askarigii doonayay inuu masaajidka xidho markii askarigii uu tegey qadhiibkii oo salaadda laga baxay ayaa dadkii markaa allahu akbar ku mudaaharaadeen iminkana mudaaharaadkii masaajidka marwas ay weli soconayaan
qaar ka mid a masaajidda ayaa la arkayay shalay iyagoo haawanaya islamarkaasina ciidamadu ay kala ceyrinayaan ciddii ku hamisaa inay gudaha u soo gasho waxaase xusid mudan inay jiraan deegaano badan oo ka tirsan magaalada muqdisho oo dowladda federaalk aanay awood muuqato ku lahayn kuwaas oo salaada lagu tukaday amar ka soo baxay dowladda federaalka ayaa waxaa lagu faray in bulshadu ay guryaha ku xaroodaan iyadoo laga cabsanaya corona laakiinse bulshada ayaa arrintaasi ku gacan sayray waxaanay sheegayaan inay barnaamijkaba u arkaan qandaraas dowladda federaalka oo ay soo qaadatay magacii waa cabdinaasir axme cali waxaan u arkaa horta cudurka coronavirus gaajo gaajaa daran qofka haddii layidhahdo shaqaha aadin waa in dowladda ay siisaa raashinay gurigaha ugu geysaa oo guryaha waxdheef loogu geeyaa laakiin haddii layidhahdo ma soconaysaan guryahan raashin laydinkuma keenayo arrinkaas arrin shaqaynaya ma aha mana u soconayo dowladda dowladdu waa inay dadka guryahooda raashin ugu geysaa cudurkaaseti ninka wato gaalaa wataan gaaladaasoo dhan dad muslimaa nahay yaa noola dhibin yaa noola dhibin yaa noola dhibin ilaaha laga cabsado ilaaha laga cabsado haddii oo micnaha raashiinkan meel la saari karo amal faso xoogsataa nahay owlaadaan leenahay biilaan naalgarabaa wax walbaa naalgarabaa intay wax ka keenayna haddaa gurya aad nagu xirtaan waxaan ahnay mootaaley waxaan ahnay shacabweyne ma noo qalanto waddada in la xero layidhaah cudur islaamaan nahnay ilaahay ayaa keenay qof wax na siiso amba cayr na siiso amba xoola na siiso ma jirto dowladdu iidaa ismaamusha canshuuraan dhiibnaa waa dhibannahay midda hadda jirto inay sii weynaato maahana inay yaraato ma la yaabo maantoo bilaab ahaan aragnay waan ku waana qaadannay wax aan u dul qaadan karna maaha waxaa la yidhi waddooyinkaa laga xiro albaabadaha lagu xiro dowladdeenna waa ognaha tabar badan ma laha dhaqaala dadka guryaha kuma sii karto qof walbaa subaxii uu soo baxa risaquu soo raadiya habeenkii wixii ilaahay si uu la xaroodaa oo dib ula laabtaa ilmihiisa iyo waxuu ku noolaala ku aadaa haddaad marka marka iridda ka xirto dhaqaalaha oo isgoosida aad xirto qofka inuusan shaqaysan aad ku kallifto dukaankiisii aad xirto meel walba aad xirto maxaa ugu tala gasho dadkii ood u haysa ilaa nolola la rabaa waxaa leedaha waxaan ka badbaadinaa cudur haddana waa sii dilaysaa waxaad u dilaysaa baahi marka baahidii wixii looga badbaadi lahaa bajedkii dowladda ma la imaato dadka ay sii lahayd annaga waxaan odhanaha sheekadan inay iska tahay sheeka oo maalaayacni oo qandaraasaho meelay u socota aannaan aqoonin waxaa meeshaan hadda dadka isugu yimid ay yihiin waa dad nolosha wada raadiya afar laatanka saac waxay ka welwelsan yihiin hadda saacaddan welwelka u bilaawday caawa riyay ku jiraan waxay leeyihin subaxii maxaa cuni doontaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah shalay waxa ay sheegtay in sagaal ruux oo hor leh oo qaarkood iyada ay ka tirsan yihiin laga helay cudurka corona islamarkaasina taasi tirada guud ee dadka koronaha laga helay ay ka dhigayso kow iyo labaatan ruux sida ay hadalka u dhigtay dhowaan nin ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa dheecaano laga qaaday dowladda federaalka dibadda u dirtay ka gadaalna waxa ay sheegtay in cudurka corona uu dhintay laakiinse ma jirto cid xaqiijinaysa arrintaasi maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in xildhibaan iyaga ka tirsan uu ku dhacay cudurka corona xildhibaan khaliif muumin toocow ayaa la sheegay in cudurka corona uu qabo sidaasi waxaa sheegay wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi wuxuu intaasi ku daray in xildhibaanka oo sidoo kale wasiiru dowle ah uu ka qaybgeli jiray shirarka golaha wasiirada ee maamulkaasi taasina waxay abuuraysaa cabsi kale oo la xiriirtay in la helo xubno kale oo hor leh oo maamulkaasi ka tirsan oo cudurka corona qaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada saakow ayaa loo soo gebagabeeyey dowra diini ah abuubakar ibraahim geedda ayaa ka warramaya dowradan oo socotay muddo kow iyo toban maalmood ah ayaa loo soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan tuulada burfuule ee hoostagta degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bulshada dowrada loo soo xiray oo isugu jiray rag iyo haween ayaa waxay tiradoodu ahayd toddobaatan ruux waxaana ay ku qaadanayeen duruus ku saabsan caqiidada iyo fiqiga qaar ka mida bulshada burfuule oo aan waraysannay ayaa ka warbixiyey duruusi ay qaateen iyagoona soo bandhigay qaar ka mida casharadii ay qaadanayeen muddadii ay socotay dowladda dacdiis cumar jariifow waxaan ku qaadanay burfuul dowladda maxaa cashara ku qaadateen casharo kala duwan imise qof baa aadeen afartan iyo soddon oo bidcaan imise maalin bay idiin socotay koitoban casharadii aad ku baratay dowladda wax ka mid ay noo akhri kamarat wadiina talaatata alislaamu aliimaanu alixsaan ma huwa alislaam huwa altistislaamu lilahi bitowxiid waalinqiyaadu lahu bidaacati waalbaraa'at min ashirki wa ahlu kamar kaana alislaamu khamsata wahiya an tashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuuluullah wa iqaamu salaat wa itaau zakaat wa soom ramadan wa xatuju lbeyt man istadaca ilayhi sabiila ma huwa aliimaan huwa idqaad bilqalbi wannudqu billisaani waalcamalu biljawaarixi yaziidu bidaacati yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiyat arkaan imaan sitatu an tuminu billahi wa malaa'ikati wa kutubihi wa rasuulihi wa bilyowmi alaakhar wa bilqadri khayri shar howraa ka qaybgala nimanka oo walaalihii a ka qaybgaleen waa u mahadsannoqoya inay haddana ilaahay guul sii siyaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magacaa ku bilow cabdilaahi yuusuf aadan dowladda imise maalin bay idiin socotay koo iyo toban maalin imise qof baa aadeen afartan oo rag ee soddon iyo soddon oo dumarka imise cashar baa ku qaadateen dowladda casharka kala duwan dhahaarada iyo tawxiidka maxaanoo akhrinaysaa markaada dahaaratu maa hiya dahaaratu jawaab addahaaratu hiya rafcu lcadasi wa isaalatu nijaasati kam wasaa'ilu dahaarati jawaab wasaa'ilu dahaarati arbacat wa hiya almaa'u alturaabu aldibqu alxajaru ooma yaquumu maqaamahu kayfa taduru nijaasaati jawaab taduru nijaasaati biisaalatiha wa qasliha bilmaa'i su'aal bima tasixu dahaaratu alxadasi jawaab tasixu dahaaratu alxadasi bilwuduu'i idaa kaana xadasuhu asqar aw alqasli idaa kaana xadasuhu akbar aw altayamumi cinda faqdi almaa'i aw alcajisi can isticmaalihi kam aqsaamu lmiyaahi jawaab aqsaamu lmiyaahi arbacatun almaau muطalaq almaau mustacmal almaau aladii qaaladahu daahiran almaau aladii waqaca fiihi najaasaati duuna alqulatayni ma huwa alistinjaa'u jawaab alistinjaa'u huwa tadhiiru sabiilayni bilmaa'i oo ma yaquumu maqaamahu dowra noocan oo kale hore muga qayb gasha horwaa ka qayb galay laakiin hadda kor ma ka haynin ilaahay baan u badeena insha allah waa u duceyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magacaa ku bilow magacii waa yuusuf maxamed macalin dowrada halkee baa lagu qabtay buurfuul oo hoos tagtay degmada saakow imise maalin bay idiin socotay dowladda kow iyo toban maalimood imise cashir baa ku qaateen hal cashir oo tawxiidka ah iyo cashir kale oo dhahaarada ah wax ka mid a waxyaabii aad baratay ma noo akhrin kartaa haa dhahaarada ayaan wax ka akhrinayaa waxaa ka mid dhahaarada wax ani aan ka akhrinayo su'aal maa huwa alistijmaar jawaab huwa tadhiiru lmaxalli lbowli ow qaa'idi bilxijaarati aw ilmandiilin wanaxwihumaa ila alrawthi waalcidaami wamaa lahu xurmati kaddacaami ow maa fiihi dikrullaahi su'aal maa huwa alwaduu jibaab huwa dahaaratu almaa'iyatu alaclaa'i maqsuusatu almacniyati su'aal kam faradu alwaduu'i jibaab sitatu anniyatu غسل الوجه ومنه المنضمضة والاستنشاق غسل اليدين إلى المرفقين مسح جميع الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الترتيب سؤال كم نواقض الوضوء جواب أربعة الخارج من سبيلين من بول أو غائب أو ريح زوال العقل بالنوم أو إغماء أكل اللحم الإبل مسح الفرج ببطن كف سؤال ما هو التيمم جواب تيمم هو مسح الوجه ويدين بتراب طاهر بدلا من الوضوء أو غسل سؤال كم أسباب التيمم جباب أسباب التيمم ثلاثة فقد الماء خوف الضرر باستعمال الماء بالضر بال- لمرض وال- وبرد الشديد خوف العطش ال- عن خوف العطش على الحيوان المحترم سؤال اذكر صفة التيمم جباب صفة التيمم أن تضرب بيديك على صعيد ط- طيبا مرة واحدة فتمسح بها وجهك وكفاك سؤال كم موجبات الغسل جواب ستة الالتقان الختانين خروج المنية الحيض النفاس الولادة الموت dowra noocan oo kale hore muuga qayb gasha duuro noocan oo kale maya hore kama qayb galin hadda ayaan ku qayb galay waa ii kow waan u mahad celinayaa ilaahay baan u baryayaa ee, maadaama uu noo sheegay noo faa'iideeyey uu na baray ilaahay dikrigiisii waa u mahad celinayaa mid ka mid ah dadkii loo qabtay dowladda ayaa sidoo kale ka waramay shucuurta guud ee ardayda ayaa sida looga dareemay tuulada isagoona codsaday in loo soo celiyo duuro noocan oo kale ah cali axmed ibraahim dowladda halkee bay ka dhacday buurfuule imise qof baa heedeen toddobaatanaan ahaynay imise maalin bay idiin socotay kow iyo toban ka waran shucuurtaada ku aadan dowladan maasha allah waa waa aad iyo aaday u fiican tahay micnaha waa waa ku mahadsan yihiin walaayada saako degmada saako dumar baa nala jiray afartan rag ah dumar oo soddon ah ka waran bal marka deegaanka iyo si looga dareemay dowladan maasha allah aad iyo aad aad iyo aad micnaha waa ku indhafiidinay dowra noocan oo kale hore muuga qayb gashaaday maya hor kama qayb galin tanaa kugu horraysa tanaa iigu horraysa waxaan ka codsanaynaa insha allah gargaar kale oo wanaagsan oo waxbarashada oo aad noogu zaa'idina maktabka dacwada degmada saako ayaa wada ololo ballaaran oo dadka loogu faa'iidaynayo diinta iyagoona si xidhiir ah u gaara tuulooyinka ku xeehan degmada halkaas oo ay ku qabtaan dowraad muddo soconaya oo ay bulshadu aad wax ugu fahmeen guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si joogtaha loogu qabtaa dowraad ay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wadanka maraykanka waxaa laga bilaabay qodista xabalwadareed wadanka maraykanka waxaa laga bilaabay qodista xabalwadareedyo loogu talagalay in dadka karoonuhu uu laayo lagu aaso magaalada new york ayaa la sheegay in laga jeexayo godad aad u waaweyn kuwaas oo lagu qodayo qalabka loogu talagalay si dadka koox koox loogu aaso maraykanku waxa uu ku guuldaraystay in shakhsi shakhsi uu u aaso dadka uga dhimanaya gudaha dalkiisa magaalada new york oo keliya waxaa lagu waramaya in toddoba kun ay ugu dhinteen cudurka corona oo xowli ku faafaya maraykankuna uu noqday waddanka koowaad ee khasaaraha ugu baahan uu u geysto dadka waddanka maraykanka ayaa guryaha ku kala go'doonsan waxaana adag in la arko qof qof soo booqanaya waxaa loo malaynayaa guryaha qaar in meydad iska dhex yaalaan maadaama dadkii lagu go'doomiyey qaarkood halkaa cudurka uu ku haleelay warkii oo dhegaystayaal ay idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan xilligan waa inaga inta